الصباح أنير المدى ولفي خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى أريج الضياء وحلو الندى
bilicda dooga xilliga aaranka la jooga ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu qurxoon uguna dhalaalka badan ee ay dhaayuhu qabtaan hooska geedaha waaweyn iyo harsashadooda ayaana ka mid ah waxyaabaha la miciin bido xilliga ay abaartu jirta ee qoraxda kuleelkeeda laysku liso soomaalida oo ah ummad xadaarad baadiye leh islamarkaana aad ugu bakheesho deegaankeeda kuna faanto ayaa quruxda oo dhan la xidhiidhisa cinwaanna oga dhigta cagaarka doogga ee soo baxa xilli roobaadka hurdo macaan iyo kuraaxaysiga jawi qabowna waxa ay u tiiriyaan geed har weyn oo ku yaalla meel biyo leh orah soomaaliyeed ayaana tidhaahda geedkaad lix jir ku beertaa lixdan jir ayaad ku harsataa ahmiyadda ay dhirta leedahay ayaa intaasi horudhaca ah ka ballaaran kuna boqollaamayso badqabka deegaanka oo asal u ah fayoowida noolaha ku dul sugan ayaa isna waxaa asal u ah kaymaha dihan iyo dhirta ka dulbaxda oo la ilaashado lana kobciyo iyo in laga hortaga xaalufinteeda ama ku beddelashadeeda wax ka qiimo hooseeyo diinteenna islaamka ayaa si weyn oga hadashay faa'iidada aan la soo koobi karin ee dhirta u leedahay aadanaha iyo qaabka ugu mudan ee looga faa'idaysan karo allah subxaanahu wa tacaala ayaana kitaabkiisa qur'aanka kariimka ah tiro mar iyo lababa ka badan iyo siyaabo kala duwanba oga hadlay geedaha iyo dhirta allah ayaa marar badan qur'aanka dhexdiisa ugu mana sheegtay aadanaha in uu ku galladay geeda waaweyn uu uguna deeqay ashjaar nacfi badan u leh iyaga iyo noolaha ay dhaqdaan marar kale allah waxa uu tilmaamay in geedaha waaweyn ee aan dheefsanna iyo kuwa aan gabaadsanaba ay yihiin astaamo ka mid ah astaamaha rabbaaniga ah iyo in ay geedaha qudhooda allah u tasbiixsadaan qaab isaga un uu og yahay rasuulkeenna suubanaa sala allahu calayhi wasallam isna waxa uu dhiirageliyey beerashada iyo dhiraynta deegaanka ummaddiisana waa uu ugu baaqay waxa uuna sheegay ciddii geed tallaashaa inay ajar ka helayso cid weliba oo noolo ah islamarkaana dheefsato balse maanta dhirtu waxaa ilaashadkeeda loogu kala qaybsamay laba dhinac qolyo iyaga oo duruuf badan oo diidaysa beerashada ay ku hareeraysan yihiin ayay haddana ku dadaaleen dhiraynta deegaankooda qaar kalena iyagoo uu allah ku manaystay dhul dihan oo geedo leh ayay jarayaan kana xalaashayaan cid diidday inay geedaheeda jarto la kala dheeree orodse maaha guhaad laguma falo ruux hadday gogashu kuu taale gaadiidku qaadiyo haddaad gelin lixaad weydo gurgur lama shiraystiyo hashii geela ka irmaane guntana lagama jaro geed hadduu kuu gabaad yahaye لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة